تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacno wanaagsan ikhyaareey ku soo dhowaada barnaamijkeennii toddobaadlaha ah ee sahanka dhaqaalaha waxaan xalaqadan insha allah ku qaada dhigi doonnaa sida islaamku ula dagaalamay faqriga iyo shaqola'aanta hababka uu nebigu adeegsaday si uga takhalluso busaaradda maxaa ka jira sheegashad ah in islaamku yahay diin faqri maxaase farqi ah oo u dhexeeya suhdiga iyo faqriga islaamku faqriga ma nicmo ayuu u arkaa mise niqma nebi maxamed calayhi salaatu wasalaamse ma faqiir buu ahaa inahaas iyo arrimo kale oo qadiyaddan ku saabsanba toddobaadkan ayaa barnaamijka sahanka dhaqaalahaad kaga bogan doontaan waxaana nagala qaybgelayaa qaar ka mid ah culimmada soomaaliyeed waxaad naga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda islaamiga andalus ee wilaayaadka iyo barahaan ku leenahay internetka ee soo dhowaada mar kale
تجلت قدرة الباري بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب waa hagaag mushkilada faqriga waxay ka mid tahay dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ay la dalaadhacayaan muslimiinta caalamka islaamku waa uu xalliyey dhibaatadan si aysan u burburin bulshooyinka aysanna u dhicin in ummaddu ay khayraadka ku dagaalanto caalamka islaamka maanta waa waddamada ugu saboolsan adduunka oo dhan iyagoo weliba ah kuwa ugu badan ee uu alle ugu deeqay khayraadka rabbaaniga ah dhanka dimografikiska marka laga eego waxay haystaan bashariyad da'yar u badan oo tirada dadka adduunka ku nool ka ah boqolkiiba soddon kaydadka shidaalka ugu badan adduunka oo dhan waxay dhex eegaagaan dhulalka muslimiinta macaadiinta ayaa la mid ah sidoo kale waa iyaga dalalka ugu badan ee walle ugu deeqay tamarta loo yaqaano renew apple energy oo laga dhaliyo qorraxda iyo dabaysha maadaama dalalka ugu diirimaadka badan ay dhacaan caalamka islaamka gaar ahaan bariga dhexe waqooyiga iyo bariga afrika haddana aan laga faa'iidaysan sidoo kale badaha iyo beeraha ayaa la mid ah iyadoo lix ka mid ah marinada ugu muhiimsan dhanka biyaha adduunka oo dhan shan ka mid ah ay muslimiintu leeyihiin balse quwado shisheeye ay maamulayaan caalamka islaamka waa siddeed iyo konton dowladood oo ay wadaagaan diin taariikh dhul iyo xadaaradba dadka ku noolna ay ku dhow yihiin saddex milyaar balse in ka badan thuluth ama boqolkiiba soddon iyo toddoba oo dadkan ka mid ah waxay ku nool yihiin meel dilinta faqriga ka hoosaysa waxayna guud ahaan fuqarada caalamka ka yihiin boqolkiiba soddon iyo sagaal iyadoo afartan iyo lix dal oo waddamadan ka mid ah dakhligooda fardiga uu ka yaryahay saddex kun oo dollar sannadkii oo dhan taasoo ka dhigan in boqolkiiba sagaashan dadyowga ku nool caalamka islaamku ay fuqaro yihiin afar waddan oo keliya ayaa la sheegay in dakhligooda fardiga ah uu sagaal kun oo dollar gaari karo sannadkii kuwaasoo iyaga laftooda ay fuqaro yihiin marka loo barbardhigo waddamada isku sheega caalamka koowaad liiska dalalka ugu faqrisan caalamka waxaa ka buuxa oo marar badanna ku soo laalaabtay safka horena kaga jira waddamada muslimiinta kuwaas oo sannadba sannadka ka dambeeya xaaladooda faqriga ay sii kordhayso lix iyo labaatanka waddan ee ugu faqrisan adduunka oo dhan shan iyo toban ka mid ah waxay dhacaan waddamada caalamka islaamka kuwaas oo khayraadka uu alle ugu deeqay marka loo barbardhigo dalalka kale ee dhaqaalahaan hore u maray aanay bahaysan haddana ay horumar ka sameeyeen dhanka dhaqaalaha haddaba halkee baana laga haystaa maxaa qaldan ma diinta islaamka ayaa ah diin faqriga dhiiragelinaysa halkay iska qaban laadahay waxaan su-aashan hordhignay fadiilatu sheekh abusiciid asaylici ee, islaamka wuxuu la yimid mabaadi waaweyn iyo ahdaaf oo ku aadan een, dhibaatooyinka insaaniyada haysa dhammaanteed in la daaweeyo waxyaabaha islaamka cilaajiyey waxaa ka mid ah mushkiladaas oo la yidhaahdo mushkilatulfaqri oo leh raadad oo bulshada baabi'isa oo aan ognahay acdaawul islaam inay ka shaqaynayaan ee raadadkaas oo mushkilatulfaqri uu keensanayo wasaa'iil fara badan ayay u isticmaalaan wasiilooyinkaas ay markaas ay kula dagaalamayaan aa ka mid tahay wasiilatu xarbi lbutuun in caloosh markaas ay la dagaalamaan iyo wax alal wixii raacaya oo min siyaasaati alifqaari ah muslimiinta in gacmahooda wixii ku jiray si markaas gaalada markaas tab ay ugu noqdaan iyagoo markaas isticmaalaya mathalkii jawic kalbaka yatbacak islaamka ee wuxuu adeegsaday asaaliib oo kala duwan si markaas ula dagaalamo faqriga waxaana lagu soo ururin karaa ee laba majaal majaalka koowaad waa majaalu alfikri waatasawur majaalka labaadna waa majaalu assuluuki waatasaruf bimacnaa islaamku wuxuu la yimid dadka ka mabda ahaan inuu tusiyo ee faqriga wax fiican inuusan ahayn waxa weeye wax in ilaahay laga magangalo oo laga fogaado ama lagu dadaalo sidii oo la- loo baabi'in lahaa inay tahay waa tasawur ahaan fikri ahaan wuxuu kale islaamka la yimid camaliyan maadaama dadka muslimiinta hadday tasawuraan ama ay ogaadaan faqriga ama gaajada in lala dagaalami karo oo ilaahay laga magangeli karo islaamku wuxuu la yimid haddana qaabkii loola dagaalami lahaa oo markaas si tasaruf ahaan waa ula yimid culimmadu waxay dhahaan altasarufu naatijun can altasawur islaamka marka koowaad wuxuu u arkayaa faqriga inuu yahay musiibatun wa aafatun khatiira oo ay ka dhalanayso masaa'ib kaleeto waaweyn oo isaga ka daran waxaana ku tusinaya nebilaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu weydiisan jiray hodantinimo iyo khinaha ee alimaamu muslim wuxuu wariyey fii saxiixi rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu ku ducaysan jiray allaahumma innii as'aluka alhudaa waaltuqa waalcafaafa waalghina marka rasuulka sal alla alayh wasalam ilaahay wuxuu weydiistay khina sidaas oo kale rasuulka sal alla alayh wasalam abuubakar maalkiisa wuu ammaanay wuxuu yidhi maa nafacnii maalun qad maa nafacnii maalu abibakrin markan taa waxay ku tusinaysaa islaamka qofku muslimka maal inuu yeesho wuuna ku dadaalay wuuna amray rasuulkuna wuu weydiistay saxaabadiisana waa ugu duceeyey wuxuuna maalka ku tilmaamay rasuulka inuu yahay nicma saaxibu almuslimi huwa in wasala raxima wa anfaqa fii sabiili illah taa markan waxay ku tusinaysaa islaamka ka fikir ahaan iyo ka tasawur ahaan faqriga wuxuu muslimiinta u bidhaamiyey ama uu tusiyey musiibo inay tahay gaajo ayay ka dhalanaysaa gaajadana rasuulka sal alla alayh wasalam ilaahay wuu ka magangelay abu hureyre ayaa wuxuu yidhi radia allaahu canhu rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu ahaa ducooyinkiisii wuxuu ku ducaysan jiray allaahumma innii acuudu bika min aljuuci fa innahu bi'sa aldajiicu wa acuudu bika min alkhiyaanah fa innaha bi'sat albitaana ee alimaamu tiibi oo markii xadiidkaas oo sharxaya ayaa wuxuu yidhi aljuucu yudcifu alquwa wayushawishu addimaaqa fayuhiiru afkaaran radiyatan wa khayaalaatin faasida wuxuu yidhi gaajada awoodda qofku way daciifisa maskahdiisana way tashwiishisa waxayna keenta afkaar liidata iyo tasawur oo faasid ayay keenta intaa markaan waxaa nooga filan dhankan ama majaalkan oo fikir ka ah islaamka sidaas ayuu ula dagaalamay islaamka qofku wuxuu ku booriyaa inuu ordo xoolo xalaal uu raadsado allen wuxuu ihi subxaanahu watacaala fa idaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lardi wabtaguu min fadli illah markaan islaamka wuxuu ka dhigay qofka xoolaha ilaahay siiyey oo wax bixiya khaniga oo munfiqa ah labadii qof oo dadka ay majeersanayeen oo maqaamkooda la taminanayay mid ka mid a uu ka dhigay nebigu leh calayhi salaatu wasalaam laa xasada ilaa fitnatayni rajulun aataahu allaahu maalan fasalladahu calaa halakatihi fi lxaq islaamka wuxuu kala saaray qofka xoolaha leh oo wax bixiya iyo qofka faqiirka ah wax qaadanaya islaamku wuxuu fadilay qofka xoolaha leh oo wax bixinaya nebigu huri calayhi salaatu wasalaam alyaddu alculyaa khayrun min al- min alyaddi asuflaa gacanta sare ayaa ka khayr badan gacanta hoose walyaddu alculyaa hiya almunfiqa walyaddu asuflaa hiya asaa'ila gacanta sare waa midda wax bixinaysa gacanta hoosaysana waa midda wax weydiisanaysa markaan intaas dhan waxay ku tusinayaa ka fikir ahaan iyo ka tasawur ahaan islaamka wuxuu muujiyey wax la'aanta waxaa ka khayr badan qofka in wax uu yeesho ama majaalka kaleeto camaliyan oo markii qofku uu ogaado ka mabda ahaan inaad xoolo yeelato wax fiican inay tahay majaalka suluuga qaabkee u dhaqaaqaysa qaabkee islaamka dadka ugu booriyey faqriga in laga baxo oo xoolo la yeesho aad bay u badan tahay majaalkaas oo suluuga iyo tasarufka waxaa ka mid ah islaamka inuu aad u booriyey inuu qofka shaqeeyo camal uu sameeyo sacigan uu ku dadaalo ilaahay subxaanahu watacaalaa wuxuu nagu manaystay dhulkaas ilaahay inuuna makaneeyey oo dhulka dhexdiisana alleh uu noo yeelay wax lagu noolaado alleh wuxuu yidhi subxaanahu watacaala walaqad makkannaakum fi lardi wajacalnaa lakum fiiha macaayisha dhulkii ayaan idin makaniinay waxaan idin yeelnay dhulka dhexdiisa wax aad ku noolaataan iyo mid aad ku noolaataan islaamka sidoo kaleeto wuxuu dadka ku booriyey shaqooyinka iyo xirfadaha kala duwan hadday tahay ganacsiga nebillaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ganacsi iyo tijaara shaqo ayuu ka dhigtay saxaabada rasuulka in badanoo ka mid ah ayaa tijaarada sameeyey islaamka wuxuu booriyey ganacsiga sidaas oo kaleeto islaamka wuxuu booriyey siraacada iyo beeraha dhulka in la beerto rasuulka calayhi salaatu wasalaam aad ba u ammaanay dadka muslimiintana waa ku dhiirigeliyey xadiidkii bukhaari muslim ku sugnaa nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam maa min muslimin yaqrasu qarsan ow yasracu zarcan faya'kulu minhu tayrun ow insaanun ilaa kaana lahu bihi sadaqa wuxuu rasuulka ummadda ku booriyey dhulkaas oo dhul khayraadka ah dhulka in la nooleeyo ima deegaan laga dhigo ama beere laga dhigo nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam man axyaa ardan meytatan fa hiya lahu qofkii nooleeya dhul dhintay qofkaas isaga iska leh sidaas oo kale islaamka wuxuu booriyey sinaacaadka iyo farsamada aad ba u ammaanay nebigu huri calayhi salaatu wasalaam maa akala axadun tacaaman qatu khayran min an ya'kula min camali yadih qof weligiisa ma cuno cunto oo ka khayr badan inuu cuno wixii gacantiisa ay soo shaqaysay bal rasuulku wuxuu gaarsiiyey shaqada isagoo ummadda ku boorinaya in qofka inuu duurka aado qoryo uu soo gurto dhabarkiis uu ku keensado oo markaas uu gato inay ka khayr badan tahay intuu dawrsan lahaa ama tuugsan lahaa ha la siiyo ama ha la diido sidaas oo kaleeto islaamka camalka iyo kasabka wuxuu ka dhigay sadaqaadka iyo waxyaabaha sadaqaadka u gaarsiiya nebi huri calayhi salaatu wasalaam calaa kulli muslimin sadaqa qof kastoo muslim ah waxaa ku waajiba sadaqa inuu la baxo saxaabada waxay dhaheen fa in lam yejid qofka hadduusan heli karin sadaqo uu la baxo muxuu samaynayaa nebigu uri calayhi salaatu wasalaam fa yacmalu biyadayhi fa yanfacu nafsahu wayatasadaq qofka wuu shaqaysanaya naftiis ayuu anfacayaa wuuna sadaqaysanaya islaamka wuxuu nutusiiyey basharka dadka ugu khayrka badan ambiyada ilaahay subxaanahu watacaala in lagu barbaariyey camal iyo shaqo si dadkaay ugu noqdaan dad oo dadka ku dayadaan qudwa ay ugu noqdaan ambiyada waxay lahaayeen acmaal iyo xiraf oo markaas ay samaynayaan shaqooyinka ay qaban jireen waxaa ka mid ahaa racyul akhnaam oo ari ayay raaci jireen waxaa ka mid ah mathalan biraha inay samayn jireen sida nebilaahi daawuud calayhi salaam iyo tijaarada oo kaleeto islaamka inuu shaqada oo dadka ku booriyey cagsigeedii qofkii inuu baagamuundeeyo ama meel iska fadhiisto ama tasawul iyo tuugsasho uu galana islaamka arrintaas aad ba uga digey oo rasuulkana calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa waa uga digay tasawulka nebigu hore calayhi salaatu wasalaam maa yazaalu arajulu yas'alu nnaasa xataa ya'tiya yowma alqiyaamati walaysa fii wajhi muscatu laxmin qofka kama zuulayo isagoo dadka wax warsanaya ilaa maalinta qiyaamo u yimaado isagoo wejigiisi aan saaranayn cad yaro hilib ah nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ummaddiisa ka manciyey meel iska fadhiga waxqabsasho la'aanta isagoona dhanka kale dhiirageliyey kasabka xalaasha ah dhalilayna gacan horsiga iyo ku tiirsanaanta dadka kale haddaba nusuusta arrimahani ku soo aroortay waxaan wax ka weydiinnay fadiilatu sheekh calikatiin oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed nabigu sala allahu caleyhi wasalam xadiidka imaam muslim uu soo saaray min xadiidi abuu hurayra wuxuu leeyahy nabigu sal allahu aley wasalam almu'minu alqawiyu khayrun wa axabu ila allah min almu'min adaciif mu'minka qawiga ah khayrun wuxuu ka khayr badan yaho alla looga jacayl badan yahay mu'minka daciifka wa fii kullin khayr mid kastana khayr baa ku suganoo mu'minka khayr kama dhammaado ixris calaa maa yanfacuk wastacin billaah ku dadaal wax kastoo ku anfacayo ilaahayna kaalmayso walaa tacjas ha caajisanoo mid baagamudaaf meel iska fadhiya aan waxba qabsan karin ha noqon wey wain asaabaka shayun hadday wax kugu dhacaan adoo dadaalaya falaa taqul low annii facaltu kaana kada wa kada haddaan sidaa ayaa sidaa yeeli lahaa khasaarahan iguma dhaceen dhibkaan iguma dhaceen hawshaas ima qabsatin hadhihu walaakin qul qadaruullaahi wamaa sha'a facal qul waxaad tidhaahdaa qadaruullah haadaa kani qadaruullah ilaahay qadartiisii wey wamaa shaa alla wuxuu doonana facala wuu sameeyaa maxaa yeele fa inna low taftaxu camala ashaytaan low sideedaba camal shaydaan bay furtaa arka iska ilaali wey inaad shayddaan camalkii ah ka shaqayso raarraadisa wey marka qofka waxa ku anfacaya inuu ku dadaalo oo xoolihii ilaaliyo oo uu tijaaradii galo oo wax kastoo adduunyadiisa iyo aakhiradiisa masaalixa igu sugan tahay uu ku dadaalo marka xoolihii la ilaalinayo waa faqrigii baa laga hortegaya xadiid kale abu daawuud soo saariyo nasaa'i min xadiidi abu hurayra nabigu sal allahu aleyh wasalam ilaahu ka magangeli jiray fakriga allahuma innii acuudu bika min alfaqri waalqilati waadilla waacuudu min an adlima aw udlam ilaah waxaan kaa magangelayaa faqriga iyo waxyaraanta iyo dulliga ila qofku hadduu qilla u ku sugan waxba uusan haysanin yacnii inta badan dulli iyo dhibaato iyo dadka inuu u baahdo dadka ummadda culays ku noqdaa ka imaanaysa wey marka taasuu ilaahay ka magangeli jiray nebigu sal allahu aleyh wasalama nebigu sal allahu aleyh wasalam sidoo kale wuxuu u duceeyey khaadimkiisii anas ibni maalik hooyadiis baa waxay tihi yaa rasuul allahi khaadimuka anas udcu llaaha lahu u ducee faqaala allaahuma akhir maa lahu wa waladah ilaahu maalkiisiiyo owlaaddiisaba badi cimri dheer nasiib baa xadiidka ku jiray marka muxuu ugu duceeyey anas ibni maalik radia allahu tacaala canhu ilaahay maalkiisa inuu badiyo usa faqri ku ridin marka diintani waa diin boorinaysa in faqriga laga hortago iyo badaalada iyo shaqola'aanta wey dalabna lala yimaado maalkii xalaashaha la dalbado wey walidaalika nebigu sallau aleyh wasalam uu tusaaleeyey dalabka shimbirtu ay wax dalabtoo kale inay u dalbaan ilaahayna ay tala saartaan asbaabtii bay la imaanayaan meel xataa haddaysan ku ogeynin asbaabtii bay la imaanayaan ilaahayna way tala saaranaya xaqa tawakulihi wey low tawakaltum cala allahi xaqa tawakulihi larazaqakum kamaa yarsuqu atayr taqduu khimaasan wa taruuxu bitaana shimbirtii subaxii bay baxaysaa qaraab tegaysaa iyadoo gaajoon wey cawadoo dhan maaragtay caloosheeda maranta cawada jiifatay subaxii galabtii waxay soo caraabaysaa iyadoo hoeh caloosha u buuxido taasi maxay ku tusinaysaa marka in badaalada la iska ilaaliyo wey oo dadku ay shaqaystaan wuxuu nabigu sala allah alay slam aad u boorriyey shaq in la shaqaysto oon la tuugsanin xadiid saxiixa nabigu sal alla alay slam wuxuu lian ya'khuda axadukum xablah qofkii inuu qaato xarigihiisa oo kadibna waxa weeyaan xoogaa xaabaa isku soo xirxirto dhabarka uu soo saarto kadibna suuqa uu keeno oo u iibsado asaguna ku intifaaco ummaddana ku anfaco dadka masaakiinta iyo fuqarada wax ka siiyo ayaa waxay uga fiican tahay dadka inuu wax weydiisto ama ha siiyeen ama ha u diidin marka faqriga iyo shaqola'aanta aad buu nebigu salaallahu aleyh wasalama u cilaajiyey hawsheedaw aad buuna u boorriyey in la shaqaysto nabigu sal alla alay wasalam wuxuu leey maa akala axadun طacaaman qaddu khayran min an ya'kula min camali yadih wa ina nebiy allaahi daawuuda kaana ya'kulu min camali yadih qofi ma cuno wax ka wanaagsan oo ka fiican waxa gacantiisu ay shaqaysato dhiidkiisa nebiyullaahi daawuud gacantiisu waxay shaqaysato ayuu cuni jiray marka sidaasaa laga doonayaa dadku inay shaqaystaan oo faqriga iyo busaaradda iyo dadka inay culays ku noqdaan ay ka hortagaan macale faqriga dhibaatadiisu waa badan tahay nebiguna salallahu aleyh wasalam saam soo marnay ilaahay buu ka magangelayay culayska uu leeyahay nebigu salallahu aleyh wasalama xataa markii saxaabada qaar ay ka cabsadeen inay geeriyoodaan sida sacad ibni waqaas oo kale oo iyo xaalad adag ay ku timid iyo xanuun daran uu sii khalaasa uu kuu dhammaatay wuxuu yidhi xoolahaygoo dhan baan bixinayaa koolli waxaan dardaarmaya in la sadaqeey nebigu waa ka diid hal nis baan bixinayaa wey nebigu waa ka diid wuxuu yidhi hulud baan bixinayaa saddex markii loo dhigo meel baan bixinayaa huludku waa badan yahay laakiin huludka bixi wey ciluna u sheegay marka innaka an tadaca warahataka akhniyaa khayrun min an tadacahum caalatan yatakafafuuna annaas fii aydiihim ilmahaaga inaad ka tagto dadka ku dhaxlaya iyagoo akhniyaha isku filan waxay ka fiican tahay inaad ka tagto ayagoo cayr ah oo waxba haysanoo fuqara ah oo faqri u baaba'shay oo dadka tuugsanaya oo calaacasha u hoorsanaya marka waxaa ka fiican iyagoo akhniyaa inaad ka tagto xoolo ku filan haysta oo dadka ka maarmi karaw marka sidaasaa nebigu sal alla alay sl u cilaajiyey faqriga in laga hortago oo xataa qofkii xoolihii uu haystay isagoo markaa nool laakiin xanuunsan dardaarankiisii baa la xadiday xoolaa wax uu dardaarmi kara wey waxaana lagu boorriyey oo nebigu boorriyey sal allahu aleyh wasalama warasada iyo ilmaha laga tegaya in laga tago ayagoo markaa waxa weeyaan isku filan oo aan faqa fuqara iyo dad baaba'aho waxba haysan aan ahayn qaabka loo cilaajiyey waxaa ka mid a si looga hortago faqriga iyo basaaradda sakada nabigu sal allahu aleyh wasalam qaabka oo markaa uu yidhi ha loo qaado mucaadi ibnu jabal radia allahu tacaala canhu yoman buu u diray nabigu sal allahu aleyh wasalam macaalin buu marka siiyey uu ku soconayo qaabkaa dadka ula hadalo qaabkaa ula hadalo waxaas faroo qaabkaas waxyaalihii marka uu faryir waxaa ka mid ahaa aclimhum ana allaha iftarada calayhim sadaqa tu'khadu min aqniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim waxaad u sheegtaa oo ummadda aad gaarsiisaa u tegayso ilaahay inuu ku waajibiyey sadaqo yacni waa sakadii wey oo laga qaadayo kuwooda aqniyada ah loona celinayo kuwooda fuqarada ah marka aqniyadii baa xool laga soo qaadi fuqaradii baa la siinay si faqriga looga tirtira wey waana mid hadda wilaayaadka islaamiga ay sameeyaan oo dad fuqaro ah ayaa xoolo fiican la siinayaa afartan neef soddon neef baa la siinayaa si marka ay u noqdaan dad hanti lahoo ayagu isku filanoo berri ayga saka laga qaado oo ummadda anfaca marka sidaasaa la yeelayaa oo nebigu salalla aleyhi wasalam uu samayn jiray marka waxaa loo baahan yahay in hawshaa loo istaago faqrigana wasaa'ishaas ayuu nebigu salalla aley wasalam uga hortegey waa hagaag inta badan dadku waxay isku qaldaan suhdiga iyo faqriga haddaba maxaa farqi ah oo u dhexeeya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam se ma faqiir buu ahaa aan soo dhoweeyo mar kale fadiilatu sheekh abusaciid asaylici oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed oo nooga jawaabi doona su'aalahaasi baaraka allahu fiik faqriga iyo suhdiga farqi baa u dhexeeya farqiga u dhexeena wuxuu yahay faqriga waxa waa wax la'aan waaye qofku wax ma haysto ta waa faqriga weeye oo nebiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu ka magangelay amaa suhdiga waxaa la yidhaahdaa qofka isagoo adduunyadii heli kara ama haysta in qalbigiisa iyo juhdigiisa fikirkiisa adduunyadii uusan raacin oo adduunyadii markaasuu ka saahido fikirkiisa iyo camalkiisa xooggiisa aakhiradiisa uu geliyo sidaas darteed rasuulkeen suuban sala allahu caleyhi wasalam wuxuu ahaa zaahid hadduu doonayo maal inuu helo rasuulka sa uu heli karay bal buuraha inay dahab u noqdaan ayaa loo soo bandhigay laakiin rasuulka sala aleyhi wasalam kaana zaahidan walam yakun faqiiran bal ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu sheegay rasuulka inuu qani ahaa alam yejidka yatiiman fa aawa wawajadaka daalan fahada wawajadaka caa'ilan fa aqhnaa ilaahay ku ammaanay markaan faqriga waxaa weeye wax la'aan weeye qofkii wax ma heli karo laakiin suhdiga qofka isagoo heli kara waxaa dhici karta qofkan isagoo maalqabeyn uu yahay qani uu yahay oo xoolo fara badan ilaahay uu siiyey haddana zaahid uu yahay sida saxaabada fara badan maal badana ilaahay siiyey maalkoodin haddana khayrka iyo wanaagga adduunyada ee aakhirada ayay ku bixin jireen taa markaa farqigaasa u dhexeeya ama yaa dadka uga dhigay faqriga inuu diin yahay oo loo baahan yay dadka muslimiinta adduunyada inay gacmahay ka laabtaan oo iska baaxnaadaan sida aan sheegnay waa wasiilo ay ka mid tahay acdaawul islaam wasaa'isha dadka muslimiinta ay kula dagaalamayaan waxay ogaadeen acdaawul islaam maalka inuu yahay casabul xayaati qofka hadduusan arsaaqdiisa gacanta ku haysan taladiisana gacantiisa kuma qabsan karo waxay dooneen talada muslimiinta inay la wareegaan taasna waxay u baahan tahay muslimiinta wax alaal wixii gacantooda ku jiray inay la wareegaan waxay isku dayeen iqtisaadka albaabadiisa dhammaan intay la wareegeen ilihii dhaqaalaha muslimiinta ay heli kareenna ay gacantay ku dhigeen muslimiintina waxaa laga dhiciyey muslimiin baa tihiin adduunyo looma baahan waxaa weeye iska cibaadaysta faqrigaas waxaa weeye diintiinaaad boorinaysa taa markaan sida horey baan usoo tilmaannay waxay ka mid tahay wasaa'isha gaalada muslimiinta ay kula dagaalamayaan ayay ka mid tahay oo ah in markaas dadka muslimiinta la gaajaysiiyo jasaaka allahu khayr ee sheekhana sideen isku waafajin karnaa marka sheekhana in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ee guryihiisa ee dhowr maalin aan dab laga shidin wamaca daalika haddana aan dhehayno nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa hodan sidee baa laisku waafajin karaa labadaas arin baaraka allahu fiik waxaa laiskugu waafajin karaa nebillaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam in xoolo badan urursado oo markaas guryihiisa adduunyadan loogu raaxaysto isaga ma doonaynin haddii xoolo loo keeno isagaa dhihi jiray haddii intaas lacag ah ama maal ah oo maanta la ii keeno ma jeceli hal dirham ama hal diinaar ka mid ah in caaw gurigayga ku saxeedo ilaa diinaar oo deen meel aan u dhigaamin mooye marka rasul wax laisku waafajinaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam adduunyada wuu arkayey waana loo soo bandhigay laakiin dhaqankiis ayuu wuxuu ahaa adduunyada dadka kale ayuu u doorayay waa u gudbinayey isagana ma doonaynin gurigiisa inuu adduunyadaas markaas uu yaalo ama dhigto ma doonin mara rasuul sal alla aley wasalam isagoo masaajidka jooga salaada markii uu tujiyey ayaa deg deg ayuu u soo kacay saxaabada ayuu ka soo tallaabay saxaabada way argagaxeen guriguu tagay iyagoo saxaabada yaaban ayuu ku soo laabtay markaasaa wuxuu yidhi waxaan soo xasuustay dahab oo naloo keenay waxaan oo ka baqay dahabkaas in caawa gurigeenna uu baryo ayaan ka baqay markaan waxaan amray in la qaybiyo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam markaan adduunyada way soo maraysay wayna soo galaysay waan ognahay maalintii xunayn maalku u bixinayay boqol neef geela qof siinaya boqol iyo kontona qof siinaya laba boqoloo qof siinaya ilaa dadka ay dhaheen moxamed wuxuu bixiyaa bixin qof faqri aan ka baqaynin bixinteeda ay wuxuu bixiya marka rasul sal alay slm adduunyada way soo galaysay laakiin isaga aan doonaynin inuu haysto wuu bixinayay wuuna nafaqaynayay bal dad fara badan oo casriga hadda aan ku noolnahay uu soo gaaray oo ilaahay subxaanahu watacaala xoolo fara badan maal fara badan uu siiyey dadkii walaalihii ay la soo dhaqmeen ay ku tilmaameen gurigiis markii aad tagto oo dadka masaakiinta guryahooda oo kale ay u eka haddii aad weydiiso camalka islaamiga oo labaatan kun oo doolar oo saacadan loo baahan yahay markii loo sheegana ay bixin jireen markan farqi baa u dhexeeya qofka inuu adduunyada isaga uusan rabin inuu ku raaxaysto laakiin adduunyada hadduu helona khayrkii aakhire u adeegsado farqiga u dhexeeya nacam baaraka allah fiik waa hagaag markay muslimiintu si dhab ah u dhaqangeliyeen sharcigii uu alle u soo dejiyey sannado kooban ayay ku gaareen barwaaqa sooran wakhtilxaadirkan la joogana waxaa keliya ee ay dhibaatada uga bixi karaan waa inay diintooda u laabtaan jihaadka ayaana ka mid ah waxyaabaha wakhtiga kooban ay ku hodmi karaan ahna shaqadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sidaba uu sheegayo fadiilatu sheekh calikatiin oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed waxyaala laga shaqaysanaya waxaa ugu fiican in gaalada lala dagaalamo oo khaniimo lasoo helo maxaa leh khaniimada oo irsaaqadaada dhanba khaniimo ay noqoto xoolo gaala laga soo qaado oo laga soo khaniimaystay waa kasabka ugu fiican wey maxaa nebigu salalla aley wasalam kasabkiisaa meeshaas u ahaa xadiid markaas saxiixa nebigu salalla aleyh wasalam wuxuu leeyay bucistu beyna yadayi saaca bisayf xataa yucbad allaahu waxdah laa shariika lah wajucila risqii taxta dilli rumxi wajucila adillatu waasagaaru calaa man khaalafa amrii wuxuu le nebigu sal alla aley wasalam saacadda ka hor baa waxaa layla soo saaray seef wey seeftaasaan wadayaa ilaa allah subxaana wa tacaala keligii laga caabudo shirkiga adduunka uu ka dhammaado risqigaygana waxaa la yeelay warankaas aan sito hooskiisaa la yeelay hooskiisa hoosteedu ku jira warankaas hooskiisa hoosteeda ayaa waxaa ku jira risaaqadii aniga aan lahaaw halkaasaa ilaahay ii yeelay dulli iyo dullinimo iyo liidnaanna ilaahay wuxuu yeelay waxaa la yeelay qofkii amarkayga khilaafo marka meesha waxaa ku caddaatay nebigu salalla aleyh wasalam risqiga uu dalbayo oo uu ku noolaanayo in ilaahay meeshaaba u geliye asbaabna wuu sheegay faqriga keenta wey asbaabta waxaa u weyn marka lasoo khulaasay waa macaasido macaasi oo dhan uu carabta ha ah alxukmu bikayri maa anzallah baa ka mida in shareecadii laga tago wax kale qawaaniin la isku xukumo waxaa ka yimaada faqri baa ka yimaado marka macaasidoo dhan waxay soo jiidaa faqri bay soo jiidaa daacada rabbiyoo lagu dadaalo qofka wuxuu ka helaa khina rodontini buu ka helayaa marka waxaan isku boorinaynaa in marka faqriga la cilaajiyo sidii nabigu sal alla alay wasalm u cilaajiyey duruqdii la maro asbaabta faqriga keentana la iska ilaaliyo badaalada iyo baagamuudadana laga baxo dadkuna ay waxa weye camalkooda ay shaqaystaan qof kasta naftiisa anfaco bulshadana uu anfaco nebigu salla alay sl wuxuu noo sheegay dadka waxaa ugu fiican dadka anfacuhum linnaas dadka ugu fiican waa dadka dadka anfaca wey oo ummadda nafcigeeda ka shaqeeya
وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الروى guud ahaan toddobaadkani intaasi ayaynu ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeenna sahanka dhaqaalaha kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى